Wafdi ballaaran oo isugu jiray wasiiro ka socda dowladda koontiga Gaarisa, xafiiska waxbarashada dowladda dhexe ee deegaanka Dadaab, qaar ka mid a wakiilada ismaamulka Gaarisa, cuqaal, aqoonyahan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeyb galay xaflad xariga looga jareeyay dhismaha iskuulka tuulada Lixsheel oo ka mid ah woodhka Abaqayl ee deegaanka Dadaab. Waxgaradka Lixsheel ayaa soo dhoweeyay iskuulkii ugu horreeyay oo laga furo tuuladan oo la degan yahay in ka badan toddoba sano. Siyaad Cali Cifood waa guddoomiyaha Lixsheel.
iskuulkeedii maanta waa waa aragtaan intanu caruur oo saaka aan idin keennay toddoba sano ayay maxaan ku dhahaa waxbarasho la-aan meesha la fadhiyey ilaahay baa mahadle haddaad maanta waa imaateen oo ina soo booqateen oo maxaan ku dhahay iskuulka annaga aad furaysaan ilaahay waa mahadle iyo madaxdii waxaan ka dambaysay ee soo qalqaalisay magaaladan ilmaha aad aragtaan iyo ka badan dhalkaya joogaan iskuulka labada galaas baa yaa yaa la dhisay si deefan baa dhistay waa waagii ku jiray xushma dhahiyey labadan galaas ma laha musula ma laha dhiisas macalimada farsanaha ma laha biyana ma laha nabadoon nuur ibraahim horar ayaa dowladda kowntiga iyo mas-uuliyiinta deegaanka baaqu diray
waxaan rabnaa qof kastaba waxa quseeya inaan dardaaran gaarsiin walaalka iyo diris iyo gabadha eela wasiiradda waxaan codsanaynaa sheekhan uu ka hadlay iskuulkan laba galaas baa hadda noo dhisan waa aragtaan musquul male biyana male biyahana inta u jiraan waa aragtaan waxaan codsanaynaa si deg dege hartay labada galaas iyo musqulaha aan warbaanka aan ka sugayno inay iska dambeeyaan waxaan garanaysaan xafiiska uu iska dacbaday waxaan codsanaynaa si deg dega hadda macallinkana waa la keenay ilmihina waa la keenay meesha mas-uul male dhibaatada ugu badan ee ka jirto mas-uulkan aan la furi lahayna waa mas-uulaanta waxaan codsanaynaa si deg dega inay mas-uulin loola qoro
mukhtaar ciilmooga oo ka mid a waxgaradka lixsheel ayaa bulshada u ifiyey muhiimadda ay waxbarashada u leedahay guud ahaan shacabka aabbahood iyo hooyahoodba wax baray haddayn waxba barnayn halkaan hadda maanta taaganteena bay taagnaan lahayeen sida awadeed caanadaatay dabadoodaa la qabtaaye carruurtiinna inaad waxbartaan oo iskuulka geysaan wabari si ay berri u noqdaan hogaamiye gabdha kuwa madaxa waaxda macallimiinta dalka deegaanka dhadhaab u qaabilsan marwa faaduma salaad ayaa sheegtay in tirada ardada iskuulka dhigtay iyo dhaqaalahii dowladdu bixisay isku dheelitirnaanayaan sidaa darteedna loo baahan yahay in waalidiinta ay carruurtooda keenaan iskuulka iskuulka haddii la furo furista keli waxa matarayso waxaa la rabaa iskuulka in weliba la keeno oo weliba qabsuusan gabdhaha la keeno maanta waxaa la arkaa meesha inuu meel dhaqta baawil bedel laha ku jiro markaa fursadda haddii waayo soo dhaqta ku noqoni marka waxaa idin leeyahay gabdhaha iskuulka keena wiilasha keena midda kale oo dhib ina haysta dad waxaa iskuul baa la furay ilmihii lama keenayo macallinkuu soo calaaada xili maadam iskuulka waa furtay macallinna waa keentay laakiin ilmo ma leh marka iskuulka waxaa loo furay in ilmo la keenay ilmaha lacagta iskuulka loo qaadana iskuulka dhisi doono waa ilmaha tirada aad keentiin marwa fahan barkhalle cali oo ka mid a siyaasiyiinta deegaanka dhadhaab ayaa bulshada ku dhiiragelisay inay caruurtooda iskuulka keenaan waxbarashadana kula dadaalaan waxaan waaninhayaa maamooyinka iyo aabbayaasha horta carruurta idinka haddiina soo qaadan oo iskuulka keenin aabbaha cunuga uu intuu eri usoo gado uu yidhihin hooyada kac cunugan wuxuu usoo iibi hooyo cunuga waxay u qaban karta ma jirto waxaan rabaa inaa iskaashashtin labada waalid oo carruurta dhaleen oo carruurta akhriska la geeyo annagaa arkaysiin hooyo iyo aabun baa na soo wadan weliba hooya wax walbana waad ogtihiin haddii wixii cidda loogu maaniyo oo guriga loogu tigi waa hooya aabun wuu iska tigi hadduu rabto bahayro meelaha ka guursan wuu iska guuriba hadduu rabto marka waxaan rabaa maamooyinka ina carruurta dhexda u xiratiin oo carruurtiina aad maryaha u dhaqatiin oo ogaatiin oo iskuulka keensatiin xoolahan haddaa leedihiin maanta arribaa warabahan abaarta markay marka dhammaane laakiin waxaa fiican waxaa waaye carruurtaada inaad akhris baratid waa dadka hore markay ilmaha intay soo qaadaan ee magaalo keenana dad waxaa loo keensan jiray qaraabuu leeyahay la dhihi jabeel ilmahan akhris noo bara laakiin idinka maanta iskuulka waa idiin imaadeen oo meel alle meesha degintii iskuullii baa laga dhisay cunugaada maanta intaa qaaday cid hablow ma geynay sidoo kale ma walbahaaraysid cunugaada salaada u kala wixiisu u qabso iskuulkaada keenso gacanta soo qabo adi erda ka geli maamooyinka fadhiga ha iskaga kacaan aabooyinka sidoo kaleeto maamadan waxaan ku fiirinayna hal far maxaa la dheh waxaa ma maarto soo maaha marka waxaan rabaa inaad maamulada iskaashatiin caruurtiinan idinka idin anfacayaan caruurtan meelaha iska tataagan ha loo taliyo aqriska ha la keeno waxaale waxa u baahantiin maanta madaxdeena aad bay u dadaalaysaa gabana wuu dadaalahaya waa ogtihiin mbiga wuu dadaalahaya mcskana way dadaalahayaan idinkana dadaalka hala muujiyo waayo cilmahan markaa keensatiin yaa waxaa lagu leeyahay iskuulka dhaqaale imaan waana run iskuulka dhaqaale siduu ku lahaa enrollment waxa lahaa meeqaa kalaaska ku jiraa meeqaa akrista laakiin carruurtuba haddiina keensanin iskuulku kala kici waa la heli marka carruurta iskuulka hala keensado hala dadaalo waalid noqda fiican ilmina halii akristaan ayaga hadhowd waxa idiin qabanaya xoolaha saa looma heesanaya abaar baa beris waa isu dhammaanaya ma aragteen hadda baadiyaa laga soo gudo magaalada loo degay waxaad dejiyeen gabdha iyo wiilal si waxaa raa gabdhaha weli xoog in la saaro gabdhaha nimanka duqoyda u dhisaysina kadaaya Ah, maya maya maya maya maya kadaaya gabdhaha akhristaan maya gabdhaha akhristaan gabdhaha akhristaan maanta duqoyda suuqooda u xirma raba dhankiisa wakiilka woodhka afweyne xasan geele oo ka mid aha martida ayaa ku booriyey waalidiinta inay carruurtooda iskuulka keenaan
xoolo baadiya jooga faa'iida ma male waxaa maanta ayatiinkiina ku fiican cilmiga ilmaha aad baraysiin ama diin ha noqoto ama maadi ha noqoto markan iskuulkan inay dhul loo barbariyo sidai tu- ruux dukaan meel dhiganayo anigana ma aha dhulkan dowlad baa inaga haddiina bixinin dowladdaa bixin wasiirka waxbarashada ismaamulka gaarisa marwe ceeble minhaaj oo lafteeda ah macallin hore ayaa faahfaahisay faa'iidooyinka ay u leedahay aqoonta guud ahaan bulshada waalidiinta tuulada lix shalayayna ku boorisay inay carruurtooda keenaan waxbarashada horta iskuul iyo tacliin waxaas oo dhan bay keentaa nadaam bay keentaa waxbarashay keentaa horumar bay keentaa horumarka asaaskiisana waa tacliinta marka ilmihiina tacliinta ku hogaamiya ilmihiina tacliinta ku hogaamiya ma fahanteen horta tira wax dadka wax lagu siiyaa tira tira haddiina qalin waxba laylama siinayo way fahanteen soomaal kalaasyadaa la dhisay waxaa la rabaa in la soo buuxiyo oo la dhaho kilaasihii ilmaha way ku yaraadeene kuwa kale ha loo soo kordhiyo soo saas ma aho laakiin labada kilaas haddii lasoo buuxin waayo kilaas kale ma la dhisi lama dhisaayo dowladdana waxay wax ku bixisaa tira dowladda tiray wax ku bixisaa tirada markay aragto ilmaha